Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa jimcee sagaalka bisha sideedaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin barnaamijka dalandool barnaamijka dhakhtarka raadiyaha safiirka soomaaliya ee dalka yeman oo sheegay in dagaalo ka socda magaalada cadan ay soomaalida ku yeesheen saameyn qaarkoodna ay meel ku xaniman yihiin dhallinyaro baratay farsamada gacanta oo hadda ku shaqaysta murti iyo mahmah ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo warbixinno kale balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada warka iyo axmed maxamed aadan
mahadsanid fawziya dowladda zimbabwe iyo qaramada midoobey ayaa si wada jir ah u codsaday in kaalmo loo fidiyo dadka reer zimbabwe ee wajahaya dhibaatooyinka cuniyari codsigani gargaarka bini'aadanimo oo si wada jir ah loo soo jeediyey ayaa waxaa lagu sheegay in dadka reer zimbabwe ay u nuglaadeen dhibaatooyinka ay sababeen isbedelada cimilada iyo dhaqaale xumida dalkaasi uu wajahayo goobta codsigani laga soo jeediyey ayaa waxaa sidoo kale joogay qaar ka mid ah bulshada rayidka ah iyo hay-adaha horumarinta oo dhammaantood codsaday in lagala qayb qaato badbaadinta dadkaasi dad lagu qiyaasay shan dhibic shan milyan oo ku nool miyiga wadankaasi ayaa wajahaya cuniyari iyadoo sidoo kalena saddex milyan oo u dhiganta boqolkiiba soddon iyo sideed dadka ku nool miyiga ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo ay helaan inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo disembar ee sanadkan dhanka kale wasaaradda arrimaha bulshada ee wadankaasi ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadka magaalooyinka ku nool ay iyaguna wajahayaan cuniyari wasaaradda ayaa dadkaasi cuniyaradu ay haysato ku qiyaastay in ay gaarayaan laba dhibic laba milyan in ka badan toddoba boqol oo iskuul oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay ee gargaarta qaxootiga reer falastiin oo magaceeda loo soo gaabiyay u n r w a ayaa waxaay bilaabi doonaan sanad dugsiyeedka cusub ee labada kun sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka goobaha qaxootiga ee ay iskuulladaasi ka furmayaan ayaa waxaa ka mid a bariga qudus khaza urdun lubnaan iyo siiriya gargaarkan dhanka waxbarashada ah ayaa waxaa wax lagu barayaa laba dhibic shan milyan oo wiilal iyo gabdho qaxooti reer falastiin ah ku dhowaad toddobaatan sano ayay hay-addu wadaa barnaamijka waxbarista ee qaxootiga reer falastiin oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan laba dhibic shan milyan oo arday dhammaysatay waxbarashadooda u n r w a ayaa waxa ay hadda maamushaa toddoba boqol iyo sagaal iskuul oo isugu jira kuwa asaasiga ah iyo diyaarinta hay-addu ayaa sheegtay in shan boqol iyo soddon kun oo arday ay ka faa'iidaystaan barnaamijka waxbarashada bilaashka ah ee ay fidiso u n r w oo ah mid hoos tagta qaramada midoobay ayaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii iyadoo loo xilsaaray inay caawiso shan dhibic afar milyan oo qaxooti reer falastiin ah wasaaradda caafimaadka ee gobolka yoobe ee dalkaasi nigeria oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyey w h o ayaa wadda tallaal ay kaga hortegayso faafidda cudurka duumada ololahani ay waddo wasaaradda ayaa waxaa loogu talagalay in lagu tallaalo boqol iyo sagaashan kun oo carruur da-doodu ay u dhexayso saddex bilood ilaa konton iyo sagaal bilood kuwaa oo ku nool lixdan deegaan tuulooyinkaasi ay wasaaraddu tallaalka ka wadda ayaa waxa ay hoos tagaan yusafari tarmuwa bade bajina guuru iyo karasuwa oo dhammaantood hoos taga ismaamul goboleedkaasi yoobe oo ka mid ah saddex maamul goboleed oo u baahan gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah kuna yaalla waqooyiga nigeria ayaa laba meelood saddex meel adeegyada caafimaadka aysan shaqayn sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka arrintaasi ayaa sababtay in xanuunno badan laga daweyn waayo dadkaasi iyadoo ay xusud mudan tahay sanadkii labada kun siddeed iyo tobanka uu cudurka duumada gaaray heerkiisii ugu sarreeyey ee ah boqolkiiba toddobaatan dadka u dhinta cudurrada duumada ayaa waxa ay noqdeen kala barow bar dhimashooyinka dhammaan laga diiwaangeliyey waqooyiga bari ee dalkaasi cudurrada kale ee la diiwaangeliyey ayaa iyaguna waxaa ka mid ah daacuunka jadeecada iyo cagaarshowga dhegaystayaal warka arrimaha bini'aadanimada ee raadiyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g dhinaca bogagga xiriirka bulshada ee facebookka iyo twitterkana waxaad naga heli kartaan at radio ergo aan dib idinkugu celiyo fawsiye cumar iyo qaybaha kale ee idaacadda
dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay axmed oo warka inoo akhrinayay u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal haddii aan guda galo barnaamijka oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah fawsiye cumar barre aan ku bilaabo dagaallo ka socda dalka yeman ayaa waxay saamayn ku yeesheen nolosha dadka soomaalida ah ee ku nool xaafad ka mid ah magaalada cadan ee dalkaasi yeman waxaa la sheegayaa in xilligani uusan isku socod ka jirin safiirka soomaaliya ee dalka yeman cabdulaahi xaashi shuuriye oo u warramay idaacadda ergo ayaa ka warbixinaya bismillaahi raxmaani raxiim cadeer runtii xaaladdu aad bay u kacsan tahay meelaha qaarkoodna waa ay kala go-an tahay adigu hadda xaggee ku sugan tahay anigu waxaan ku suganahay xeradii aan deganayn ee kambaskaa noo ahayd oo safaaradda dhinacee bay kaga taallaa magaalada waxaynu kaga taalnaa mucalla xaafoon waa sida xaalkeeda adigu meel hal kilomitr ku jirto ayuu noo jiraa dagaalku laakiin marka hadda dagaalku aad ila hadlayso ma socdaa dagaalku waa googoos xabaddu marna waa dhacaysaa marna waa aamusaysaa
iyuu u dhexeeyaa dagaalku wuxuu u dhexeeyaa dad junuubka ka wada mid ah dhinacii dawladda iyo kuwa ka soo horjeeda oo raba inay goostaan dad soomaaliyeedoo badan oo xaafado ka mid a magaaladaas degan dadkaas iyaga sidee dagaalku u saameeyey wax warama ka haysaa waan ka haynaa waana la xihiirnaa mar walba ilaa iyo hadda qof soomaaliyeed oo meesha uu dhib ku gaaray ma jirdo dhinaca ay soomaalidu degan tahayne shalay toola dagaalka way ka fiicnaayeen laakiin xaafadda ay degan yihiin qayb kamid a ayuu xalay wakti dambe ka bilowday dagaalku xaafadaasi waxaa la yidhaha daala sacad oo ah meel basaatiin ay ka tirsan tahay dagaalkii marka weli xaafadda ma ka socdaa ilaa hadda dagaalku xaafadda hadda waa teelteel bay u socotaa meel macaskar askari askartu ay ku tababaranayeen bay ahayd meesha lagu dagaalamayey haddana xaafadda waa teelteel magaaladu marka ma kala xirxiran tahay ma laysu gudbaa bal taa warbixin iga sii adeer macale laysuma gudbo xalay baa noogu dambaysa oo annaga aan soo marnay mar dagaalku uu joogsaday annagoo shaka nimid ciidankii dawladda ayaa xirtay kuwii kalena dhinaca kale ayay kasoo jeedaan waa garta marka dadka soomaalida ah see bay iyaga hadda xaalkoodu yihiin maxayse rajadoodu tahay haddii magaaladii gudaheedii dagaal ka socdo oo kooxo kala duwan ay ku dul dagaalamayaan mas-uuliyiinta guddiyadii baan la hadalnay oo aan u sheegnay in xaaladda soomaalida ay sajiso kana fogaadaan meelaha dagaalada ka socdaan laakiin hadda magaalada weli dagaalku ma ku yeeshay saamayn biyihii oo kale dukaamaysigii oo kale dadku suuqa ma aadi karaan raashin ma soo gadan karaan meelaha qaarkood haa way soo gadan karaan sida meesha soomaalida ay ku badan tahay xaafadda hadda anagu aynu joogno mucalla waa macnaha meelo badan baa jira oo laga dukaameysanayo dagaalku wuu socdaa laakiin waa teelteel hadda marka dagaalka badidiisu marka xaggee dhinacee buu ka socdaa magaalada dhinacee buu u badan yahay wuxuu u badan yahay dhinacan qoolmasar meel la yidhahda caltex wuxuu u badan yahay hadda saake inma meel la yidhahdo ayuu haddana saake ka bilowday dhinacii madaxtooyada oo shalay meesha xabadda ay ka bilaabata ay ahayd dhinacyada marka soo kala horjeedaa maxay ku kala doodayaan oo dagaalka salkiisu yahay dawladduna waxay rabtaa inay iyadu wixii maamusho raggana waxay rabaan goolisutaag rag doonaya maxaa marka dadka soomaalida iyo adiga mas-uul ahaanba maxaa idiin qorsho ah haddii magaaladu dagaalkeeda uu sii socdo ama sii xoogaysto waxaan sugaynaa in intii anigu meesha waxaan u jeedaa soomaali soomaalida nidaamkeeda iyo sidii aysan uga qayb qaadan lahayn in macnaha dagaaladaasi ay galaan ama ama aan dib ugu celin lahayn ama aan u raadin lahayn xal kale oo soomaalida wixii doonaya si deg dega inay ku baxaan ay ku baxaan marka ilaa maanta ma aragteen dad soomaaliyada leh waa baxaynaa fursada aan ku baxno aan helno dad badan baa jira raba inay baxaan oo doonaya inay baxaan oo ila soo xiriiray ayagana waxbaan u diyaarinay insha allahu markii wax bahashu ay qabowdane insha allahu ama noloshiibay caadi ugu noqonayo sidii ahaan jireen ama dagaalku waa uu sii socon dee ayagu waxaan u heli xal aan kaga soo saaro meesha xalka hadda idin diyaar aad diyaarisaan waa maxay kolley xalka aan diyaarinay waa dhinaca u n ka oo in ma in doon iyo markab iyo wax lagu soo qaado oo dib celin loo soo sameeyaa haddii ilaahay wakti may laydiin qabtay suurtagalse ma tahay hadda dagaalkii baa socda meesha la isku haysta meelaha qaarkood ayaa jira oo aan la maqlaynin meeshii doonta ka baxaysa xataa dagaalka wuu ka jiraa garoonka diyaaradaha dagaalka waa ka jiraa meelo badan buu ka socdaa marka insha allahu markay xabaddu ka kala degto ama ay kala dhamaato tiro go-an ma jiraan oo ilaa shalay intii dagaalkani qarxay leh war hana la celiyo sida la iisoo sheegay tiradu way badan tahay ilaa iyo ku dad ku dhowaad diyaar weyn inay u noqdaan soomaaliya saacadu safiir wax marka fariin oo aad dadkan soomaalidii hadda cadan ama yaman ku sugan aad u diri lahayd ma jiraan waxaan u diri lahaa keliya inay ka fogaadaan meelaha dagaaladu ka socdaan iyo inaysan ka qayb qaadan dhalinyarada meeshan joogtaa dagaalka aysan ka qayb qaadan oo ay ka fogaadaan si subcanteena iyo sharafteena aan u ilaalino hadda labadan dhinaca isku haysta cadan wax qolo ah oo leh soomaalida taarget ka dhiganaya miyay jiraan maya maya labada qolaba waan sognahay wax taarget ah oo soomaali ahna ma jiro waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa safiirka soomaaliya ee waddanka yeman oo u warramayey wariyaha reediyow ergo maxamed xasan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a f m yada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodot o r g
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa soo diray muxiyidiin xusni waxaase soo jeedinaya cabdiraxmaan taysiir
kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta nooga timid magaalada baydhabo wariyaha rediyo ergo muxuudiin xusni ayaa sayladda kula kulmay qaar ka tirsan dalaaliinta magaalada baydhabo waxaana uu wax ka weydiiyey sicirka maanta heerka uu marayo iyo carafada saameynta ay suuqa ku yeelatay dadka uu la kulmay waxaa ka mid ah cabdi sheekh maxamed isxaaq oo ka mid a dalaaliinta waraysigan ayuuna la yeeshay cabdi balwalin kormaasa suuqa xoolaha magaalada baydhabo dhaqdhaqaaqshii maalmo iitaa dhowtisay maasha allah new eeda anfayley alxamdulilah oola beesa faydashoogan may dhaqaayisu erinka bariimidis lama milyan i bogola la gadaay suquntada milyan i shan bogola la gadaay maalamo iidda e dartiyago kan oo qawaanka e todobol siyeed boqolo kasaayte marka saasu loodi yaana alxamdulilah yaana faylata qandaraasa gadaay baryaagan qiirma sademilyan i shan boqol afar milyan yala gadaay bariimida maya geermaleyt oo maanaa sadijar afar jar ah saasara gadaay marka tan kaleed aw loowiinta ayaana shan milyan li milyan ahayd saasu gaala waalida shan jar ka tumay koo milyan afar jar siyeed milyan sadde jar todoba milyan iyo shan boqol bariimada labaati koo milyan ilaa labaati shan milyan saasu marka dhaqdhaqaaqa kuwaranba zaxmada dareemahayna bismillah adii baragayte maasha allah eedan faydana marka isbedelkuma sheegay dhaqdhaqaaq isbedelka ma sheegay aanafad aanafad hoola eedalan gadaday adii baragaayte ilaa kii maalan eh saas walan badan oo dadka gadaday erinkan badan erinki loodan badan qarliin iyo dhoof ma in badan la gadaday qarliin iyo dhoof ma dhoofkan badan ha way marka ama say ma maalmo say dhaqdhaqaaqun say oo isbedel adii bahalbal bilan aanaf song la ku baydan salaay soo ha feelay maasha allah jeeki oo kale meega xoole ee qiyaastii haddii gaali idinkii looda iska darsho jeeki mee kuwees gaalada shan boqol iyo boqola kuwees aaba halkii maalan irin kun ishan neef ama kun ishan boqol lama kun antaa kuwees loo loo adamay kuweese ilaa todoba boqol ilaa li boqol iyo konton midas kuwees marka zaxmadda ula saameyn eh
saamaynta aanafada lawele argayta wali baawar asrin hoola gadadahayaan wali dad aroogaadi baragahayd markana eedaan fayleysa hamadiis eedaan faylata
muxuyidiin xusni wuxuu sidoo kale la kulmay aadan shariif aadan oo isaguna dalaaliinta sayladda baydhabo ka mid ah waxaana uu la yeeshay waraysigan gaala horta gemareydii gaala keenka maryay may haaye furunkii wali korku jari gaala may haaye labaatan ishan milyan labaatan isiyeed milyan meelahaasa la gadaay haddana geeka bariimiis mayla gaday soddon milyan soddon i kow soddon i lama labaatan isiyeed labaatan i todoba sa la gadaa bariimid kan kiiga mayla gaday tuman ishan tuman isiyeed tuman ishan tuman isiyeed salishal gadaa galanta oo saddexaad sagaal milyan tumun milyan siyeed milyan todoba milyan sa la gade dhoofku intan kenshaagi gaala qaliinka ee may la gaday adan ku wareerana oo ilaahay idmooba neefku aan ku horeeyo oo bariimida ee sagaal milyan iyo shan boqol siyeed milyan iyo shan boqol sa la gade kan lamaad may la gaday adan ku wareerana todoba milyan lix milyan sa la gade gaabti saddeaad mayl gaday shan milyan iyo shan boqol afar milyan iyo shan boqol sa la gade erinka biliisoong iyo furun may haayay hanuun qaalmahayna laakiin hadda adiba saddexaamis argo hayta bariimiis mayl gaday laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo afar boqol ha dhoofka kan kiigoon mayl gaday milyan iyo shan boqol milyan iyo lix boqol gaabti saddexaad milyan sagaal boqol siyeed boqol sa la gade qalliinka mayl gaday sagaal boqol konton siyeed boqol galante lamaad mayl gaday todoba boqol lix boqol ada shan boqol ah un hoosay marka dulaaninta mideetiin saxmadana saata geekimeesalgad haydan ayaamo ada boqol neef wal gadee laba boqol wal gadee saddex boqol wal gadee irinka bershay ada iskirino jamnilka qaadadawn tafaarag oo balnaatoon ada tumugmaal tumug neef shan neef lilneef la gadee laakiin boqol iyo konton neef lama boqol neef wal shal gadee maalinteeda eedi eedan gadadahay eedi eedan gadadahay ada maasha allah dadka isdixaamada ciidi daraadiyeeda gooroga eedan badanye xubinta qiimaha xoolaha oo reediyo ergo aad kala socoteen magaalada baydhaban uu muxuudiin xusni waraysiyadeeda nooga soo diray waa naga intaas aan dib idinkugu celiyo foosiyo cumar barre iyo qaybaha kale ee idaacadda
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku wax baran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalal rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
akhyaartana dhegaysanaysaa weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan redio wergodot o r g iminkana sool iskuul farsamada gacanta ah oo dadka deegaanka ari caddeeye iyo ganacsato ay abaabuleen dhismihiisa ayaa fursad nololeed u abuuray dhallinyaro ku jira xeryaha dadka soo barakacay ay ku nool yihiin ee duleedka deegaankaasi waana iskuulka keliya ee farsamada lagu barto oo jiif ah oo bixiya barashada xirfadaha gacanta warbixintan waxaa magaalada laascaano ka soo diray wariyaha reediyow ergo faarax dubad adhawaa dhismaha wastaadnimada wastaadnimadan birtaa marka haddii aqalkaa dhan maanta lagu iman maayo waxaanu ka qaadanaa labaiyo toban dolar iyoonka waa maalmaha fasaxa khamiista iyo jimcaha raxmaan maxamed maxamuud waa toddoba iyo labaatan sana jir qoyskiisu ka kooban yahay toddoba ruux waxa uu ka mid yahay shan iyo afartan arday oo wax ka barata iskool farsamada gacanta lagu barto waxa uu ka mid ahaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee ku soo caydhoobay kuna sugan xero ku taala duleedka deegaanka adhe caddeeye oo soddon kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxay taabatay si weyn qofku markuu maalintu meesha soo galay wax allaale waxaan aqaana ma jirin maantana wax allaale wixii qoraala iyo wixii dhismaa iyo dee nin garanayaan ah marka faa'iido weyn faa'iido weyn waxa uu hadda dhiganayay muddo lix bilooda iskool lagu barto farsamada gacanta muddo laba bilood ah ayaa uga hadhsan laakiinse isagoon weli ka qalinjabin iskoolkaasi farsamada gacanta ayuu shaqo ku helay xirfaddii uu baranayey isagoona shaqeeya maalmaha khamiista iyo jimcaha oo uu fasax yahay iskoolkaasi
de maxaa waa boqolkiiba boqol maalintan meesha soo galay nin baan iska ahaa baadiye ka soo galay wax shaqoo hore u yaqaana ayna jirin hadday af soomaali tahay iyo hadday carabi tahay iyo hadday mid kastaba tahay waa ku qaadanaa meesha dhismahana dee qof gabaan ka ahaa bishii ogoost ee labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayay qoyskoodu waxa ay soo galeen xero barakac oo ku taala duleedka deegaanka adhe caddeeye waxaana nolosha qoyskoodu ku tiirsanaa gargaarka ay mararka qaarkii ka helaan hay-adaha samafalka ee caawiya dadka barakacayaasha ah haddeer maantana haddaan suuqa waa galaayo dee waa shaqaystaa ummaddana waa caawinaa maantana dubahayga iyo qaadadeedaan qaadanayaa gurigaan u baxaya haddeer adigu dadku iska labo ninkii dan yaree iska yadayacan waa caawinaa waan caawinaayo caawinaayo u dhisnaayo taban taabinaayo wixii dee ma garanaysaa yar labaan ee lacag haystana dee yoonka yagaan ka qaadanaa waxaanu ka qaadanaa labiiyo toban dollar yoonka waa maalmaha fasaxa khamiista iyo jimcaha durbaba xirfadda keliya ee uu lahaa cabdiraxmaan ayaa markii hore ahayd xoolo raacis lahaana laba boqol iyo konton neef oo adhiya iyo labaatan geela xoolahaasi oo ay ku waayeen abaartii dalka ka dhacday sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaa ka mid ah soomaaliga ka mida qur-aanka ka mida carabiga ka mida xisaabta ka mida ingiriiska ka mida dadka deegaanka adha caddeeye ee dibadaha jira iyo ganacsato lacag ay isku dareen ayaa waxa ay ku hirgeliyeen iskool dhinaca farsamada gacanta kaasoo furnaa muddo lix bilooda waxaana iminka ku jirta dufcaddii ugu horraysay maamulka iskoolkaasi maxamed salebaan warsame waxa uu raadiyo weergo u sheegay in iskoolkan hirgelintiisu ay ku qaadatay muddo ka badan laba sano raadinta macallimiin taya leh ururinta qarash gaadhaya ilaa afartan kun oo dollar oo lagu qalabeeyey iskoolkaasi iyo sidoo kale agabyo kale oo muhiim u ahaa furidda iskoolkaasi masonary ama dhismaha ustaadnimada waxaynu inagu u naqaano waa la baraa waxaa la baraa tubiste ama biyogelinta guryaha beebabka sida qaab guryaha loo geliyo suuliyada loo xidho ee jikooyinka waxaasoo dhan waa la baraa namber saddex waxaa la baraa korontada ama debgelinta guryaha saddexdaas xirfadood ayaa xirfad ahaan ardayga loo baraa arday kasta marka mid burtaa iskoolkan ayaa ka kooban dhismihiisu afar iyo labaatan qol oo isugu jira fasallo iyo goobo ay ardaydaasi seexato waxaana ku yaala xafiisyo gaadhaya labo iyo qolol ay seexdaan macallimiintu iyo masaajid ardayda waxaa la baraa laba qaybood waxaa intaa dhinac socota in ardayga la barayo waxbarashadii asaasiga ahayd soomaaligii xisaabtii ingiliishkii waxaa kaloo u helisa qur-aankii iyo tarbiyaddii ama higaaddii carabiga waxaa markaa la rabaa arday dhisan dhinac walba ka dhisan waxaana akhriya yaqaana waxaana qori yaqaana ardayda lama waayin macnaha waxaa hawl adag ka taagneyd kharashkiisii
qarashka iskoolkaasi ku baxaa ayaa bishii gaadhaya shan kun iyo afar boqol kaasoo isugu jira mushaharka macallimiinta cuntada ay ardaydaasi quutaan dhaqaalaha ku baxa ayaa inta badan ka imaanayay dad qurbo jooga oo dibadda jira iyo ganacsato deegaanka asiya
qarashkaas marka iya ugu dhido dad baa caawiya oo ka bixiya dadka deegaanku dee fiiga ardada wixii kusoo hagaagay ardayga loogu talagalay bay bixiyaan deegaanka adhe caddeeye waxaa ku nool saddex kun oo qoys oo abaarihii ku soo caydhoobay waxaana iskoolkani dadkaasi fursad nolol cusub ay uga bilaabaan magaalooyinka u noqon karaa dhallinyaro badan oo ku jira xeryaha ku yaala deegaanka adhe caddeeye ayaa ah iskoolka keliya ee dhanka farsamada gacanta lagu barto ee ku yaala gobolka sool faarax dubad raadiyaha bili-aadnimada ergo laascaanood
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
hablaha beewaaya soomaaliyey bedela oo saacidu ku dhacday soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela bukaankaaya soomaaliyey bedela dugtaankaan booqay soomaaliyey bedela
iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo maanta ku saabsan caqabadaha dhallinyarada ka haysta shaqooyinka in ay sababi karaan inay tahriibaan muxuudiin xusni ayaa soo diray doodan
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa barnaamijka marti iigu ah agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi sheekh xuseen xasan maxamed cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo qalanjibiyey jaamacadda banaadir ee iminka ku sugan magaalada baydhabo iyo aadan cali mayow oo isagana ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee deegaanada koonfur galbeed waxaa ugu horeen marka hore waxaan soo dhaweynaya agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha agaasime ee ka wasaarad ahaan sharciyada idinkaga degsan arrimaha shaqada iyo dhallinyarada marka hore bal wax yar noo iftiimi wasaaraddu waxay ka shaqaysaa inay dejiso siyaasada la xiriira muxuu ahaa arrimaha shaqa abuurka iyo sidii muxuu ahaa dhallinyarada ee loogu heli lahaa shaqo tusaale ahaan waxaa jira hadda maraan sidaa usii dheereen la mariyey baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sharcigii labor codeka ama sharcigii shaqaalaha waxaa sidoo kale jiray in la diyaariyey muxuu ahaa social protection policy sharciga isagana sidoo kale lagu ilaalinayo shaqaalaha xuquuqdooda iyo waxyaabahaas way aada u mahadsan tahay xasan waa maqlaysay agaasimaha wasaaradda waxyaabaha uu sharaxayay arrimaha uu sheegay ma kula tahay in dhallinyaradu ay kaga baaqsan karaan ama ka baajin karaan fikirka tahriibka cawaaqibta marka laga hadlo dowlad ahaan iyo iyo kabi ahaan oo dhalinyarada shaqooyin shaq la-aanta horta faktarka ugu weyn oo keenaysa in dhalinyaradu ay tahriibto ayna u kala socnayn qof waxbartay iyo qof aan waxbaran labaduba tahriibta waxaa keeni kara acceska ugu weyn yahay inuu yahay shaqo la-aan iyo shaqo abuur qofka faktarka ugu weyn haysan kara waxay tahay dhalinyaradii horta dowladda hadda systemka dowlad ahaan oo dhalinyarada ay shaqada ku heli karaan waxaa kamid ah qaab dawli ahaan in dhalinyarada loo shaqaalaysiiyo ama wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay shaqo abuur dhalinyaradaas u sameyso taas bedelkeeda waa la waayay oo sababaa loo waxaa kamid ah dowladdii shaqaalaha major ay qaadanaysa waxaa u badan qurba joog dhalinyaradii oo deegaanka ahaa ama wadanka wax ku bartay ee fursad ama jaanis u helin inay shaqo helaan taasaa sababta ugu weynaa inay horta dhalinyaradii ay tahriibto maamaha waxaa jirto oo tahriibaha maanta waa madaxda beri aadan baydhabo ayaa wax ku baratay baydhabo ayaa ku kortay baydhabo ayaa joogtay intaas sano waxaa tahay dadka ka badbaaday fikrada tahriibka iyo ama dadka aysan xitaa mar uusan tahriibin wadanka ama deegaanka aaminsanaa adkaysigaas iyo waxaa u samaysay maxay tahay ma fursado shaqo oo oo lagaga baaqsan kara ayaa kuusoo baxday mise waa xaalad kale oo xeelada isticmaalaysaa jirta waxaan ka mid ahay dadka aan aaminsanin in wadanka shaqa yari ka jirto laakiin waxaa ka jiro musuq maasuqa ka jiro musuq wuxuu qeyb ka yahay waxaa arkaysa qof laba shaqo saddex shaqo afar shaqo isku haysta ama wasaarad badan ha u shaqeeyo adikaaro badan ha haysto ama shaaciro badan ha u shaqeeyo sidoo kale adikaaraha waas halinaas nuujiyo waxa badan waxa waaye masuuqa haddii warka wasaaradda inta badan ay ku mashquulsho sharci sidii loo soo saari lahaa aysan ku mashquulin sidii musuq maasuqaas lagu hortegi lahaa ama dadka shaqaalaysiinaayo naftarkooda la weydiin lahaa waxaa laga yaaba qof wax soo abaalgareynaya ama ka soo cotana inuu yahay qof laba shaq saddex shaq haysto marka waxaa ugu muhiimsan in taas lala dagaalamo ay ahayd oo wax badan lagala hadlo agaasime sida aadan uu sheegayo wuxuu yidhi shaqa la-aan ma jirto laakiin shaqooyinkii way badan yihiin waa la masuq maasuqaa maanta adiga ah agaasimihii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha war arrintaas dhallinyaradan aqoon-yahanada ah ee ka turjumaya boqolaalka ama kumanaanka shaqa la-aanta ee derbiyada fadhiya ee jaamacadaha kasoo wada baxay maxaad ku qanacday waxyaabaha tahriibka keena shaqa la-aanta kow ayay ka tahay shaqa la-aantuna waa ognahay cawaaqib xumo fara badan ayay dhalisaa oo kow ay ka tahay muxuu ahaa qofka inuu tahriibo ama qofka in noloshiisa ay noqoto nolol aan tayo lahayn oo liidata intaba muxuu ahaa waa waxyaabo ka dhasha oo natiijo xun ah shaqa la-aanta ka dhalata laakiin waxaan rabaa inaan sheego inay sidoo kale jiraan shaqa la-aan keliya aysan ahayn arrima dhalinyarada bida in ay muxuu ahaa tahriibaan tusaale ahaan waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta oo aanay dalka ka jirin xasilooni siyaasadeed oo mar walba muxuu ahaa ay khilaafaad iyo dagaal ay ka jiraan ayada naftirkeeda waxay kalifay inay dhalin- dhalintu tahriibto Eh, sidoo kale isku dheelitirnaan la-aanta waxaa ogtihiin korarka waxbarashada inta arday ay kasoo qalinjibinaysa jaamacadaha iyo fursadaha shu- eh, suuqa eh, muxuu ahaa shaqo ee suuqa ka jira oo aan ahayn kuwa isku dheelitiran Eh, marba marka sii dambeysa eh, waxaa sii eh, kororaya muxuu ahaa baraaruga dadka ay waxbarashada xaggeeda u qabaan Een, waxaa marka soo badanaya ardayda soo qalinjibinaysa suuqiina eh, kobac weyn oo uu sii samaynayo ma lahan meeshaas marka waxaa ka imaanaya gaab isku dheelitirnaan la-aan Een, qodob kaloo saaxiibkay uu sheegay waa uu jiraa oo ah in een, aanay la dhiirigelinin ardaydii dalka joogtay ee ayagoo dalkoodii jooga dhabar adeegay ee wax bartay Een, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in een, een, een, mudnaan la siiyo mararka qaar ee, dad dibadahaas ka yimid oo diaspora ah muxuu ahaa ama qofka isagoo aqoonsi un u leh lagu shardiyo in muxuu ahaa luuqad ajnabi ah hadduusan ku hadli karin inuusan shaqo helaynin intaasoo dhan waxay ka mid yihiin caqabadaha horta dhalinyarada hortaagan midda kale waxaan jeclaan lahaa inaan een, een, ogeysiiyo asxaabteeda ma ahan een, halka shaqada laga helayo keliya ee, een, dowla- dowladda ma ahan Een, cidda looga fadhiyay in muxuu ahaa dhalintan ay shaqo abuur u sameeyaan dowladda number one ay ka tahay waayahay marka maadaama hadda ay ii sheegtay in eh, shaqo la-aanta iyo fursadaha aan la helin tahriibka uu badinayo dhalinyarada sababa u tahay inay saas u tahriibaan ma dhihi kartaa ama ma jiraan shaqooyin dhalinyaradu noocaasaad dhihi karto oo tahriibka ka baajin karo oo dhalinyarada badankooda ay u baahan yihiin oo aad tilmaami kartaa ma jiraan nooca shaqo tara ahay een filligaan soo bartay hadda maanta shaqadeeda waayo maahan inaan aniga go-aan qaato ama waxaan rabi waa waaye aan tahriibo aan dhaho Een, qof waxaa laga yaaba inuu multiple choices uu samayn karo macnaha oo doorashooyin badan oo noloshiisa suu ku hormariyo Een, adi maanta haddaa filligaa soo bartay aad wax ku weysid ta- jaaniso kale inaad raadisid oo aad shakhsiyan nafsadaada aad qof kalena wax ka sugin Een, ha ahaato mid aad ganacsi aad shakhsiyan aad shakhsi aad abuuranaysid ganacsi Een, filligaagana beritoole haddaa jaanis u heshid aad raasatid aadan mayow eh, yay kula tahay dhalinyarada shaqo abuur ay u sameyn karto education training dadka in loo sameeyo oo dadka xirfado la baro sida hayado badan oo wadanka ka shaqeeya ay hadda sameeyeen kuwa kalena ay eh, qorshaha ugu jirto inay sii sameeyaan qofka waxaa laga yaaba farsamo inuu leeyahay farsa- faryaamo uu yahay waxaa laga yaaba inuu yaqaano sida oo koronto uu samayn karo waxaa laga yaaba in mobile uu repairing mobiles uu samayn karo Eh, waxaa laga yaabaa inuu waxaa laga yaaba shaqooyinkaas waxaa la lahaa vocational training skills aa la lahaa waa la samayn karaa waxaana waa ugu muhiimsan waxaa waaye shaqooyin gacanta laga qabanaa Eh, mudane agaasime shaqiyarada jirta ma tahay midda tahriibka badanaysa ama dhalinyaradu ay sahlayso in badankooda ay tahriibaan sax waaye muxuu ahaa een, horeyna u sheegnay shaqo la-aanta een, in dadka ay tahriibaan way ku keentaa laakiin een, waxaa jira muxuu ahaa een, meelo badan oo muxuu ahaa in shaqo abuur laga sameyn karo dadka tahriibaya waxay isugu jiraan dad aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayn marka dadka aan a- a- aqoonta leh oo wax soo bartay ayagana waxaa u furan weys fara badan oo ay ku shaqaystaan oo aanay ahayn keliya dadka kalena waxaa u furan sidoo kale weys fara badan sidoo kalena waxaa jirta muxuu ahaa een, sectors oo Soomaaliya ay ku tiirsan tahay haddii aan lahayn xoolaha haddii aan lahayn beeraha oo run ahaantii maalgashi aan lagu sameynin oo aanan muxuu ahaa sidii la rabay loo horumarin shaqo abuur fara badanaa ka imaan lahayd marka dowladda in ay furto ay muxuu ahaa wadamada muxuu ahaa dariska ah siyaasado wanaagsan loola tago oo looga dhaadhicinayo in muxuu ahaa eh, deeq bixiyayaasha iyo dadka kale oo hanti eh, eh, wadamada horumarsan inay maalgashi wadankan ku sameeyaan aadan haya gebagabadii gabagabadii horta waxaa ugu horeeya shaqa dadka shaqadoonka waxaan leeyahay oo ama xirfadaha le horta ayaga waxaa rabaa in ay ka bilaabaan ayaga naftarkooda si naftooda ay u horumarin lahayn keliya dowladda aan isku halaynin shirkadaha gaarka loo aan isku halaynin qofka asaga uu ku dadaalo sidii asagoo xirfadiisa uu ku adkeyn lahaa farxad- fir- fikradiisa dadka uga dhaadhicin lahaa oo uu wax u baran lahaa asankii shaqo u abuuran lahaa keliya aan la dhihin in hayad loo shaqeeyo keliya in shaqo la helo maahan in dowladda loo shaqeeyo keliya shaqo maahan qof waxaa la rabaa asaga naftigiisa inuu ku fikiro si asaga shaqo ku abuuran lahaa uusan ku fikirin naftigi- naftiisa inuu riski gelin waxaan gaar kale ay fikradii lala imaaday ay dhaqangeliyaan dadkii fikradii ay u abuuraan hal abuur ay la imaadaan guud ahaan waxaan halkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dalandool oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxudiin xusni inta barnaamijkan la mida dib dambe aynu u kulmayno sidaa iyo amaano allah
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaadhay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
ganacsatada yaryar ee degmada matabaan ayaa ka faa'iidaysanaya soolaro iftiinka dhaliya oo lagu xiray waddooyinka magaaladaasi xilliyada habeenkii haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha reediyo ergo cabdirasaaq axmed xuseen ganacsatada degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaysanaya nalalka cadceedda ku shaqeeya oo lagu xiray waddooyinka magaalada bishii lasoo dhaafay dhammaadkeeda marka laga soo tago bilicda magaalada yaamaanka oo ay ka qayb qaadanayaan haddana waxaa jiro dukaano iyo maqaayado ku yaalla magaalada kuwa oo xilliga magaalada aan nololka ka jirin la xiri jiray maqribkii balse hadda u shaqeeya maalin iyo habeen si isku mid ah taasi oo kor u qaaday dakhliga soo galo milkiilayaasha goobahan wiile cabdi xasan waa hooyo haysata sideed carruur ah oo agoona waxay leedahay dukaan lagu iibiyo raashinka iyo maqaayad raashin bisi lagu gado ka hor inta aan nalalka lagu xirin degmada waxay labadeeda goobood xiri jirtay salaada maqrib kadib haddase maqaayadda ayaa shaqaysay in ka badan siddeed iyo toban saacadood waxay radio ergu u sheegtay in xilliga habeenkii ay wax ka gadato rakaabka gawaarida safarka ah ee iskaga kala guusho magaalada muqdisho iyo gobolada waqooyi iyo kuwa bari
waxay yaraa shaqayn jirna haddasa lacag fiicana xariirsanaa saddex boqol afar boqola xariirsanaa camal awal hore waxay ahayd haddaan ku bato konton dollar oo waktigii horaa laga carabaa haka dacwo shaah kari wax kari cunno kari waablasooseedaa waaliya noogu bariya marmar dadka dadka soo dadka soo jeeda dadkii dhamaashtiinki markay heleen lifeexa waaye sooma ha ha dadka safar kala soo safrayaano meesha awal maalin kale laga safri jira habeenkii laska soo safra baakusaa soo wadanaa qaarka saasa raashinka uga qaadanayaan alxamdulilah horaa lama horaa loo maray ilaahay baa la siiyey haddana waxaa rabaa inuu loo soo siiyaad hadii ilaahay salaad cilmi deeriye waa dukaan leh waxa uu ganacsigiisa shaqeeyaa ilaa iyo labaiyo tobanka habeennimo wixii ka dambeeya waxa uu sheegay in awal aanan habeenkii shaqayn jirin maadaama magaalada mugdi ahayd islamarkaana aanan jirin dad dukaanadooda wax usoo doonta maqribkii kadib haddase ay dadka xaafadaha ku nool iyo reer guraaguwa usoo adeeg doontaan oo aanan maalin iyo habeenkii kala duwanayn wax baday naga caawiyeen mugdi iyo awal ahay laamigu iyo wadooyinku intaba oo lagu xiraye dadku bulshada ma soo aadi karin dukaan mugdi aheyd meeshaan adeeg sooma doono karin awal waxay ahayd wax maba marka layidhaahdo soddon meelahaas faa'iido waxaas iminka naga soo geli jiray soddon doolar afartan doolar haddana lixdan iyo shan lixdan todobaatan meelahaasaa lasoo gashay maamulka degmada matabaan ayaa sheegay in maamulkii bulshada ay dalbadeen boqol xabo oo leerarka ku shaqeeya cadceedda maadaama ay ciladoobeen matooradii ka shaqayn jiray deegaanka waxaana ay tilmaameen in shan iyo labaatan xabo oo keliya looga soo jawaabay codsiyadii ay dirsadeen kuwaas oo lagu xiray waddada laamiga ee dhex marta degmada sida uu ku warramay guddoomiye ku-xigeenka degmada matabaan cabdulaahi cumar xaanshe dolada waa xaliyeen markii la keenay oo loo arkay oo lagu xiray mugdigii waa laga baxay ganacsiyaa loo baxay iftiinaa la helay boqolkiiba boqol dadkii ganacsaayey ama xagga amniga ama xagga maarata ganacsiga ama xagga isku socodka wax badan oo ifaha laga helo waana lagu diirsaday marka laga tago goobaha hadda leerarka leh waxauu guddoomiyaha sheegay in goobihii looga baahnaa leerarka ay weli mugdi yihiin islamarkaana codsiyadii uu sidii uu jiro qaybihii waxbarashada iskuullada isbitaalka suuqa xaafadaha saldhigyaasha degmooyinka ceelasha iyo qaybihii kaleo maarata kala gedisanaayo o dhan sidii maaragtay awal ulan lahaayeen ee nalka ulaayihiin in ka badan boqol soolaro cadceeda ayuu maamulka degmada matabaan codsaday sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada waxaana ilaa iyo hadda soo gaartay shan iyo labaatan xabo oo lagu xiray waddooyinka muhiimka ee magaalada kuwa oo ka caawisay hay-adda i o m cabdirasaaq axmed xuseen radio ergo beledweyne
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
adduunkan ummadaha ku nool eeddu kala gaadhay adduunkan afduubkiyo fidnada ola-olaynaya adduunkan awood sheegadkiyo aarsashadu taallo adduunkan xaqiiqada inkiray beentana u ooman aaladaha waxduuboo xogtiyo wararka iibgeeya aafaadka jira meediyaa lagu abuuraaye ergo inta laga ogyahay eed ma ay gelini asal iyo xog aas-aasiiya danaha iisaanka ila sugan akhbaar laga heliyo warar la uurbaaray iyo eexla-aan bay dunida ugu adeegtaaye aagaga dagaallada ad adag lagu ihaaneeyo maatada asqowdiyo ilmaha kaynta lala aado qaxootiga ambaday oo aradan uumatana haysan erga kama ilduuftee dhabbay ugu adeegtaaye abaar iyo colaad iyo halkii dhibi ka oognaato ergo eexla-aan iyo runbay ugu adeegtaaye idaacaadka adduunyada jiroo meel kastaba owleh midda ugu adeeg wacan haddaan kala ogaanayno kollay anigu ergaan odhan lahaa aragtidaydii
weli waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo weliba barnaamijka dalandool balse iminka kusoo dhowaada xubinta murti iyo maahmaah oo maanta aynu kusoo qaadanayno maahmaahda odhanaysa dad waa dadkii hore hadalna waa intuu yidhi waxaa maahmaahdaasi inoo sharaxaya maxamed axmed jiidane waxaana su-aasha marka hore weydiiyey cabdirasaaq haajiro dad waa dadkii hore oo dad haddaad u baahan tahay dad waxay yihiin inaad ogaato dadkii hore ee soomaalida aha ka fiiri wa macnaha markaas waxaa laga fiirinaya caqliga iyo xigmadda iyo kartida iyo cadow iska celinta taas baa laga fiirinaya iyo midnimada iyo qofku haddii maanta wax yimaadaan siduu uga jawaabo dad waa dadkii hore dad haddaad u baahan taha waa dadkii hore sidoo kaleeto haddaad hadal xigmadiis u baahan tahana iyo hadal xigmadiis haddaad u baahan tahana waa kii ay yidhaahdeen marka markii laga eego dad ahaannimada iyo markii laga eego hadalkaba dadkii horaa fiicnaaya sidaasay noqonaysaa haye tusaale maxaa ka mid
markaan tusaale ahaan dad ahaannimada ka hadlayno dad qofka baniaadanka ah ama dadka ahi maxaa looga baahan yahay tusaalahaan qofka waxaa looga baahan yahay waxaan fiirinaynaa garaad ahaan caqligiisu siduu yahay waxaan fiirinaynaa karti ahaan siduu yahay waxaan fiirinaynaa haddii cadow jiro cadowga siduu isuga celi karo waxaan fiirinaynaa awoodda hadalka siduu dadka ugu midayn karo marka markaan hadda xilligan la joogo dadka jooga fiirino ee markaan fiirino dadkii hore waxaa leeyahay dadkii horea fiicnaay waana run oo taasi waa wax cad marka waxaa jira dad abwaaniin fara badan oo oo iyadoo weliba waxyaabaha maanta aan lahay- la haysto aysan jirin xilligaa dalka meel fiican soo gaarsiiya xorriyadda xataa annagana soo gaarsiiyey maxay nagu soo gaarsiiya waxay nagu soo gaarsiiyan ayagoo waran ku dagaalamaya maanta waxaa la haystaa hub wax walbaa la haystaa wax walba- haddana waxaa lagu jiraa xilligii ayagu ay jireen oo ay waddanka xorriyadda ka bixiyeen oo een, meel ka xunan joognaa Een, marka dad waa dadkii hore taas keliyana ka dagaal keliya ka fiirmayno waxaan ka fiirinayaa sidoo kale markii la yidhaahdo bulshada heshiisiinteeda haddii tusaale ahaan laba dhinac is dagaasho soomaalidu geed isugu hoos imaan jirta geedka marka la isugu hoos imaadana dadku kama wada hadli jirin ragga qaaraa lahaa oo inta soo istaagaan garta kala guyi jiray marka garta laga hadlaayoo kale waxaa jira nin een, caan ah oo inasan weyne la yidhaha garta inasan weyna logeysan jiray inasan weyne sheekooyinkiis waa badan yihiin laakiin tusaale ahaan haddaan hadda hal mid oo kamid a soo qaado waxaa jirta mar uu- mar mar uu yidhaha gar ilaahay taqaana oo nin so- dohgiis ah oo isaga uu gabar ka qabay iyo nin kale ay hal isku qabsadeen ninkii kale iyo isagii markii harta isku qabsadeen wuxuu yidhi ninkaan nagu gey ninkaan wuxuu is lahaa ninkaan waa sadogaa oo waa uu ku garta wuu ku hiili doonaa markaasuu yidhi ha waaba ni- okay waa ogolahay yidhi waa la iskula tegay markii la iskula tegay adugu garta waa soo sheekada waa soo koobay waa d- meel dhexan kasoo koobay maadaama waqti badan aanan hay muxuu yidhi canshuurow gari ilaah bay taqaan ee sodog iyo seedi toona ma taqaan ee hasha ninka kale iskale macnaha ninka seedigiis ahaayuu ninkii sodogiis ahaa buu garti ka ninka kale oo garti u naqay oo si- macnaha gari ilaahay taqaanaa macna seedigii haddaa tahay kugu hilimaa oo sodogii haddaa tahay kugu hilimaa ee garti ilaahay bay taqaanaa sidii u jirtaa loo naqaya marka garta marka laga hadlaayo ninkaasaa ka mid ahaa gabayada marka laga hadlaayo sayid maxamed cabdullahi xasanaa ka mid ahaa oo gabayo fara badan oo soomaalida iyo dhaqanka sugaanta badan rag badan ka mid ah waaninta badan ee soomaalida ah een marka laga hadlaayo mahmahayooyinka iyo waxyaabaha suugaanta soomaalida qaybaheeda kala duwan iyo hadalka caadiga ah ee lagu hadlaayo inta xilligii hore ficnayd markaan fiirino annaga waxyaabahan isticmaalno ama buwaagta suugaanta ee la bixiyo hadda xilligan ama waxya gabayada la isticmaalo waa gabayadii hore waa sheekooyinkii hore ee la isticmaala la isticmaala laakiin hadda dadku af soomaaliya waa naceen qofba qof intuu ka af soomaali xun yahay uu ka uu ka darajo sareeyo waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan xubintii murti iyo maahmaahna intaasi ha inoo joogto oo qayb ka ahayd barnaamijka maanta
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa lasoo gaaray dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa soo jeedinaya ilyas cabdi cali
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaat kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo dhegeystayaasha raadiyo ergo ay ku weydiiyaan dhakhtarka hadba noo martida ah su-aalaha ay qabaan barnaamijka toddobaadkan ama maanta waxaa inoogu marti ah doctor axmed xasan barkhad oo ah dictoore cudurada guud ku takhasusay kana howlgalay cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa dictore kusoo dhowow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee raadiyo ergo waad mahadsantahay walaalo oon dhowe dhegeystaha ugu horreeya adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ka soo hadlaya su-aasha aad weydiinayso dictoorka ergo waa idin salaamay magacaygu waa aadan maxamed kaan oo ku nool gobolka degmada galgaduud xaafid wahab waxaan oo dhakhtarka ku weydiin lahaa cudurka muruqa la yidhaahdo haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad wax tusaalaha qara'iyeysisaan waxaan idin salaamayaa sida rucaanka dadka iyo bulshada aada ula socotaan xaaladaha bini-aadamada uga horreysa aad iyo aad baad umahadsan tihiin bismillah haddaynu isku dayno qofka een, su-aasha aynu soo weydiiyey een, xanuunkan ay soomaalidu taqaano muruqa ama waxaynu annagu markay caafimaad ay noqoto waxay noqonaysaa in laydhaa musculoskeletal pain een, badanka waxa weeye xanuun saameynaya muruqa iyo masalka muruqa oo musa dee masalka caadi ahaan laydhaa boniska iyo ligamentiska deetana lafaha iyo iyo maxaan ku dhahday muruqa iyo carjowdaba xanuunka waxyaabaha badanka keena waxaa ka mid a een, trauma inay qofkii soo gaadhay marka hore een, ha troomada dislocation oo kale qofku inuu ama ay een, in- dislocation macnaha waxa weeye een, qofkiiyo murqacooday een, waxyaabaha ugu badan ee kale waxaa keenaa eh, prolonged immobilization macnaha qofkoo muddo fadhiyey een, waxyaabaha lagula tacaalo markaa qofku wuxuu yeelanaya calaamadaha ay ka mid yihiin xanuun inuu dareemo fatiig ama daal inuu dareemo uu marmar uu qabto markaa badanka qofku isagaa internali buu wixii u sheegaya gud isagaa kuu micnaynaya sida muruqii u qabanayo badanka waxyaabaha lagula tacaalo waxaa ugu badan een, qofkii in la yidhaahdo exercise sameeyo mobilization in la socodsiiyo qofka waxyaabaha kale loo samayn karo waxaa ka mid a in la siiyo antibain ama wax garaacbiin ay ugu badan yihiin kuwa la yidhaahdo dawooyinka anasidska anasidska macnaha waxaa ka mid a sida een, diglofenag oo kale ibuprofen wax- dawooyinkaasaa la siiyaa badanka waxaa jira xanuuno kaleo ay dumarku ka cawdaan oo shiatic nerve compression baa la yidhaahdaa markaa isagna waa xanuun ah nerf buu ka imanayaa badankana wuxuu badan uu common ku yahay dumarku markay agekoogu uu soddon ka weynaado ilaa duma soddon wixii ka weyn badankana ilaa dumarka waxaa lagu arkaa uurka leh shiatic nerve compressionku wuxuu keenayaa qofku inuu lugta uu ka dareemo ilaa dhabarka dabeetana qofku wuxuu ka cabanayaa beyn xanuun ah dhabarka ah ee lugtoo kababyo uu ku yeesho inay lugtoo kale ay wax mudmudayaan waxyaaba calaamada noocaas qofku ka cawdaa badanka waxaa la siiyaa isagna garaac binna waa la siiyaa qofka socona waa la yidhaahdaa oo inuu qofku exercise sameeyo waad mahadsantahay dictore dhegeystaha labaad haddii aan u gudubno magacaaga iyo goobta aad ka soo hadlayso iyo su-aasha asalaamu calaykum raadiyo ergo magacaygu waa ishaar cabdisalaam aadam oo jooga magaalada caabudwaq magaalada caabudwaq dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aalan aad iyo aada ugu baanahay oo ah xanuunka depressionka maxaa keena maxaa lagu daaweeyaa waa mahadsantihiin raadiyo ergo aad baad mahadsan tahay irshaad daynu su-aashaa isku dayno xanuunkan depressionka la yidhahdo waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaha qayb qayb wuxuu ka tirsan yahay la yidhaha mood disorderska badankana haddaynu eegno definitionkiisa ugu horeeya waxa weeye w h o guidelineka markaad eegeyso definitionka xanuunku wuxuu yahay depressionku waxay yidhahdaan waa common is a common and serious mental illness that that negatively affects how you feel waxyaabuu qofku dareemayo oo kale iyo the way you thinking sidaad u fikirayso iyo the way the way you act iyo sidaad u dhaqmaysaba qofkii dhaqan ahaan wuu isbedelaya calaamid wuu isbedelaa badanka waxyaabaha la eego waxaa ka mid a sagaal calaamadood buu leeyahay oo common ah inuu qofku ku jiro depressive mood macnaha moodkiisii inuu isbedelo qofkii qof dee moodkiis ahaan aad markaad arkaysa inuu qof saa un iska fadhiya oo aan qofkii aan waxyaabo badan sameynin loss of maxaan ku dhahay pleasure macnaha qofkii inaanu faraxsanidii iyo waxyaabihii kale dee qofkii socialka uu marka ku dhex jira uu ahaa aanu ahayn oo qof isagun isla maqanun oo uu yahay insomnia ama hypersomnia inuu qofkii hurdala-aan ay ku dhacayso in hurdo aanu seexanin change in appetite qofkii inaan waxbaba cunaynba oo appetitekiisa isbedelayo mararka qaarkood qaar dadka qaar overweight bayba noqdaan depressionka markii inuu qofkii inuu aada wax u cuno ama inuu cuntadiiba joojiyo labada way noqon kartaa agitation mararka qaarkood inuu qofku kacsanaado ama ma dhici karta waxyaabaha badan ee poor concentration waxyaaba concentration qofku waxa weeye macnaha qofkii si fiican baanu wixii aan waxba u eegeyno concentrationka macnaha waxa weye haddii soomaali ku eegno qofkii wixii marka wax loo sheego inaanu si hoosaana u eegino de hadalku doono iska oranaya ama iska aamusayaba waxyaabaha badanka lagula tacaalo waxaa ka mid a qofka psychoterapy baa loo sameeya psychoterapyga weliba qeyb lasii idhaahdo cognitive cognitive waxa la cognitive horta waxyaabaha keena haddaan isku dayno waxa ugu badan genetics hereditary ama genetics oo qofku in xanuunka lasoo kala dhaxlo qof hidiraacu noqdo waxyaabaha kale medical conditions xanuuno caadiyo caafimaad ahaan baa keeni kara sida tyrod problem qofku hadduu hypothyroidism yahay oo tyrodka waxa weeye inuu qofku yeesho maxay tyrodka waxa la yidhahda galaan ku yaala oo aqanjir ku yaala halkan cunaha markaa hormoono jidhka marna bata marna yaraada dheecaano jidhku soo daayo qofka hadduu uu depressionka wax lagu arka dadku marka kansarka oo kale uu ku dhaco qofka hadduu leeyahy brain tumor oo kale ama tumor maskaxda ay fiixya xanuuno badan baa keeno medical illness markaa marka ugu horreysa ad eegayso qofkii depressionka waa inaad wixii kale xanuunadii medical organig ahaayee keniya aad ka saarto dabeetana markii dambe aad usoo noqoto wixii psychogenic ahaayee keniya psychologicalka ahaa badanka xanuunada dawooyinka lagula tacaalo haddaynu eegno waxa weeye in qofkii psychotherapy loo sameeyo oo qofkii laga sheekaysiiyo loo warramo ama talk therapy baa la yidhahdaa in la hadashood markasta aad soo aad aad dee aada waanisood wax u sheegtood badanka waxaa la isticmaalaa marka kalena medical treatment bay noqonaysaayo inaad siiso dawooyin dawooyinkaasoo ay ku badan yihiin maxaan ku dhahdaayey antidepressanka markaa dawooyinka amilotrabtaliin dawooyin badan baa la siiyaa dawooyin baa lagula tacaalaa badanka qofka waxaa ugu muhiimsan markaa in uu la kulmo dhakhtar psychiatrisa dabeetana meel caafimaad la geeyo ama dhakhtarha waalidaa un psychiatris macnaha dhegaystaha saddexaad magacaaga iyo goobta aad ka soo hadlayso iyo su-aasha aad qabto in dhakhtarka uu kaaga jawaabo bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamaynaa raadiyo ergo iyo dhaqsaan joogaa gobolada dhexe qaarkood ahaan degmada cabdiro waxaan dhakhtarka weydiinayaa waxa ay dhalaaliyo ka ama xanuunaya ama maxaan ku dhahay isilijoonaya markaan mid bixiyo mid bay xanuunaya maxaan kaga jiraa keri kara isu daaweyn karaa
dhegeystahaasi aada u mahadsan yahay in magaciisa inoo soo sheegin horta xanuunada ugu badan ee ilkaha ku dhaca waxa weeye dental caries baa la ydhaha ama inuu qofku yeesho infection uu ku dhacayo kana imanayana qofku markuu cuntadii uu isagoon isagoon cadayanba qofkii markuu cuntadii intuu cuno uu habeenkii ku seexdo waxaa dhacaysa bacteriyada bacteriyada normal falooraha ama joogta afku inay keento ay ay ay la falgasho cuntadii dabeetana acid bay soo daynaysaa aciddaasi waxay keenaysaa in enamada enama qeybta ugu sarraysa ilkaha waa waxaa la ydhaha waa lafta ugu adag lafaha bini aadanka ay la falgasho acidi dabeetana uu cavity u samaysmo dabeetana sidaasi ay meeshii ku noqoto inuu dalooshamo iligii dabeetana uu caabuqu yimaado badanka waxyaabaha lagula tacaalo waxaa ka mid a in oral hyginka qofkii inuu nadaafadda afka uu hagaajiyo uu saddex jeer maalintii afar jeer mar kastoo wax cuno uu- uu sameeyo inuu een, ilkihii cadayo een, badanka aroorta hore oo kale qofku markuu soo kaco inuu qofka markuu beyin ka caba ilkihii oo kale ay xanuunaya inuu isku ogaado in ilkihii een, waa uu dareemay inuu ilig uu xanuunayo ama uu caabuq u yeesho inay salt milix yar inta biyo yar oo diiran lagu shubo aroortii lagu luqluqdo koolgeyda waxyaabahan loo isticmaalo ilkaha in lagu nadiifiyo inuu qofku si wanaagsan u isticmaalo inuu iska ilaaliyo qofka findhicilka ah een, findhicilada caadiga ee hodheelada iyo waxyaabaha inuu qofku iska ilaaliyo dunbaa ugu dhow waxyaabaha lagu findhicilan karo oo haddii ilkaha ay kala durkaan intay isku jiraan spaceka udhexeeya waa sim- waa simbalasti wey u samaysmayo inuu qofku yeesho dhantalkaariska dhegaystaha afraad magacaaga iyo goobta aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad dhakhtarka weydiiso asalaamu calaykum erka waa idin salaamay halkaan joogaa waa degmada xeraale waxaan idin su-aalayaa cudurka la yidhaahdo malaariyada muxuu ka kaca dhakhtar ka raadiyaa taa in lagu weydiiyaa rabaa makanaaca oo cudurka laftiisa iyo
xanuunkan malaariyada badanka duumada iyo malaariya waa isku mid een, waxa keenaa badanka wuxuu ka dhashaa un waxa keena waa kaneecadunbaa keentaa weliba female anofalis mosquito la ydhaah waa ta dhidhig ayaa badanka keenta waxyaabahay ka dhalataa waxa weeye meelaha wedka ay qoyan ayuu xanu ayuu marka hore ay ku dhashaan dabeetana fayraska waxaa qaadaa een, een, een, maxaan ku dhahdaayey kaneecada dhidig dabeetana saasuu qofkii ugu tagaa marka calaamadu qofka lagu arkaya waa inuu xumad badan yeesho marka u horeysa matag badan yeesho badanka si intaa life cycle-ka ay marayso ee jidhkii markuu soo galo een, een, een, batrojinkii dabeetana uu life cycle-kiisii isagana uu marayo ugu badan tahay meelaha ay soo gashaa beerka ay ugu badan yahay dabeetana life cycle-kii marku soo marayso ay beerkii u timaado dabeetana dhibaatada ugu badan ay keentaa waxay beer xanuun bay qofka ku keentaa qofka calaamada lagu arkaa waxaa weye inuu dhihi huruud noqdo ama jandhaysir noqdo een- een qofku inuu matag badan yeesho inuu upper abdominal pain uu yeesho ama caloosha inta sare weliba right upperka waa daranka qaybta beerka uu ku yaalo uu xanuun badan ka dareemo qofku xumad badan oo saayida uu yeesho een meelay common ku tahay soomaalidu ay degto een badankana waxaa aada loo arkaa markuu roobabku da-aan markaa qofka markuu qo- cisbitaal la keeno waxyaabaha shaybaadhada loo sameeyo dabeetana waxaad badanka la arkayaa in een ilaa beerkii calaam insiimyadii dheecaanadii lasoo daynayay oo kale ay aada u kacsan yihiin oo markay een iyadiina lagu eegay slideka la arkayo een noocay ahayd een plasmodium falciparum fifagas nooc kastay tahayba qofka markaa een dawooyinkunbaa la siiyaa si wanaagsan u qaataa marka waxaa keena weye su-aasha haddaynu ka jawaabno waxaa keenayan waxa weeye een kaneecadunbaa keenta oo qaadan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor axmed xasan barkhad oo cudurada guud ku takhasusay kana howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxa uu maanta marti oo inoogu ahaa inuu ka jawaabo weydiimaha aynu soo weydiiyaan dhegeystayaasha raadiyo ergo ee ku taxan barnaamijkeenan dhakhtarka raadiyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo eliyaas cabdiya tan iyo intaan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
digaararay abaaye gurmadkii uu hayaankii abaaye magiyuun halkaan rabay abaaye anuu waajibkay gudanay abaaye gudkayga sarnaay abaaye gamaawayga xaaraani abaaye
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii